Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Najiib Bare Salaad ayaa deeq raashin ah gaarsiiyey dadka danyarta ah ee ku nool xaafadda Calale ee magaalada Kismaayo kuwaas oo baahi weyn u qabay raashinka la gaarsiiyey deeqda raashinka ayaa ka timid hay-adda IRDA waxaana loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada Kismaayo si ay afur ugu dhigtaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan gudoomiyaha xaafadda Calale Cusmaan Faarax Baando iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo Najiib Bare Salaad ayaa ka warbixiyey deeqda raashinka raashinkan oo lixaad ah raashin badan uu ah ee waxaana noogu deeqay hay-adda la yidhaahdo irdo populationka jooga waa aragtaan waa dadka jilicsanaa shalana waxaan geynay dadka jilicsanaa baan geynay goob walbana degmada ee gacanta gacanta ku hayso degmada waxay ku baxdaa raashinku nadiif buu ku baxaa ama raashin ha noqoto ama hawl walba ha noqoto heer degmo nadiif bay ku baxdaa degmada Kismaayana dad badan oo baahan baa jiro wali hoos community waa baahan yihiin barakaca meel walba oo hadda fiiri mujtamaca hay-adaha oo dhan waxay u jabeen barakaca bay u jabeen hoos community cid wax og ma leh hadda hoos community heer waxay gaareen sidii dad danyartii oo kale inay meel u fadhiyaan waxaa keenay asluubta gaajada keenayso dadka Kismaayo waa waxa weeye hambalyo horta waxaan u siinayaa iyo qaabka shaqada daadiinta heer degmo waxaana waxaana ilaahay baa mahad leh hay-adda irdow waxay noo keentay raashin tayadiisu fiican yahay marka loo marka loo arko afurka ama ama hooyada ee hadda dan u ah marka loo arko waa raashin fiican weeye raashinkaasna waa waa waxaan balyeelaynaa cid walba wax keysanaysana magaalada kismaayo wax buuqa ma jiro iskaga mid bay tahay arrintaas waxaan maanta markhaati ka nahay anoo ka hadlaya afka maamulka degmada kismaayo in raashinkaasayta si wacan oo wanaagsan uu lagu qeybiyey lana siiyey dadkii baahida badnaa ee u mudnaay runtii waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo hay-adda irdo oo barnaamijkan qayb liwaax leh ka qaadatay distributionkiisa ama qaybintiisa noo keentay annagoo ka degma ahaan aan u fududeynay sidii loo siin lahay dadka masaakiinta ee danta yar runtii irdo maaha markii koowaad ay raashiin qaybiso waa markii labaad saan rajeynaya waxaan rajeynayaa inaysan noqon markii labaad marar badan ay qaybiso dadkan aa ujeedaan ee maanta raashiinka la siiraya waa dadka degmada kismaayo ku nool waana dadkii nuglaay ee baahida u qabay in raashinkan distributionka la siiyo raashinkan maaha raashin badan xaqiiqatan marka laga hadlayo laakiin waa wax uun qofka bini'aadanka maalmo uun wax ka tari doona waxaan rajeynayaa marka cid kasta waa bil ramadaan cid kasta oo ka qayb qaadan karta in bisha soon lagu jiro dadka masaakiinta ee danta yar ee taageeraan annagana waxaan diyaar u nahay inaan u fududeyno wax kasta ka degmaa anoo afka maamulka degmada ku hadlayo in cid kasta aan ka saacidno xag ha noqoto xag amniga ha noqoto distributionka aan ka saacidno waxaan rajeynayaa marka maadaama lagu jiro bil ramadaan dadka walaalaha ee muxsiniinta ay wax haysto inay taakuleeyaan dadkooda walaalaha ee danta yar waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu